Isbuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer ayaa gaadhi ambalaas iyo daawooyin ku wareejiyay degmada Riyoxidhe ee gobolkaasi. Munaasabadda lagu wareejinayay ambalaasta iyo daawooyinka ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka gobolka Togdheer, kooxda caafimaadka, odayaal iyo qeybaha kale ee bulshada. Dr Cabdicasiis Cumar Isbuduwaha caafimaadka gobolka Togdheer ayaa ka warbixiyay ambalaasta isagoo bulshada kula dardaarmay inay ilaaliyaan agabkan.
inay ka mid tahay hooyada maanta riyo xidho een, haddii wax lagu qaban kari waayo xaruntan laga soo kaxaynayo ama laga soo fool eriyayo ilaa iyo burco ee bilaa ambalaaska hase ahaatee maanta xanuun badan buu naga dulqaaday xildhibaanku isagana waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka ugu daro runtii eh, wafdigan quraata ma ambalaaska inaanu halkan kala soo wareegno may ahayn kormeer ballaadhan baanu kusoo marnay xarumaha caafimaadka ee kala duwan oo aanu ka soo bilownay ismaaciil xuseen qabri gorod eh, cali eh, cali ciise eh, duruqsi waxaa kaloo aanu wadnay ambalaaskii duruqsi oo muddo dheer fadhiyey una fadhiyey cillado badan oo ku yimid awgeed Een, ilaahay mahadii isagana maanta bulshada u shaqaynayo waxaanu doonaynaa inaanu anna aan ku wareejiyo ambalaaska uu igu wareejiyey xildhibaanku degmada oo ugu horeeyey guddoomiyaha degmadu waxaa kaloo aan ku wareejinayaa xaruntan caafimaadka ee inanta madaxda ku ah khatra oo runtii ay iyadu mas-uuliyadda koowaad yeelan doonto dhaqaaqiisa la socodkiisa iyo mar walba oo loo baahdana la wargelinayo la odhanayo qofkan ma qaadnaayo burco miyuu u baahan yahay mise halkan baa wax loogu qaban karaya Qaar ka mid ah bulshada degmada Riyoxidho ayaa bogaadiyey.
waxaa ilaahay mahadiya degmadeennu oo imaka muddo dhowr iyo toban sano ah degmo ahayd horumar badan baa ka jira xanaanadii baynu joognaa imaka caafimaadka gud- suduwaha aan imaka aanu la soconnay saakaanu burco ka soo baxnay shaqa maalmeedkiisii buu watay gobolka uu hayay kormeerkii xanaanooyinka ayuu ku jiray kormeerkii baanu la soo gallay gaarigii degmada duruqsi oo fadhiyey oo uu soo kiciyeyna waa oo uu ka soo shaqeeyey oo si qurux badan uu soo sameeyeyna wuu waday duruqsi baanu soo marnay iyadana duruqsi buu ku soo wareejiyey waanu la soo dardaarmay anigu maanta halkan maadaama aan ahay xildhibaankii aad degmadan ka doorateen waan idinka mahad celinayaa sida aa u shaqaynaysaan iyo waxaa qabateenba iyo isku tiirsanaantiina ilaahay mahadii waxaan doonayaa isuduwaha ayaan ku soo wareejiyey isuduwaha idinku wareejin doono oo degmada ku wareejin doono maanta gaari shacab maahee waa gaari wasaaradda caafimaadka ay leedahay Ambalaastan iyo daawooyinka lagu wareejiyay degmada Riyoxidhe ee gobolka Togdheer ayaa door muhiim ah ka qaadan doonta horumarinta caafimaadka degmadaasi.